ciidanka booliska soomaaliyeed oo ah hooyada ciidamada qalabka sida soomaaliya ayaa maanta xusay sanad guradii kow iyo siddeetanaad ee ka soo wareegta aas-aaska ciidanka booliska soomaaliya ciidamada booliiska ayaa maanta muqdisho ku qabta munaasabadday ugu dabaaldegayeen sanad guradii siddeetan iyo koowaad taasoo ka dhacda iskool boluusiya munaasabadda waxaa ka qayb gala madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana ciidanka booliisku ay ku soo bandhigeen gaadaka ciyaar ay ku muujinayeen dhismaha ciidanka booliiska sidoo kale waxay soo bandhigeen waxqabadka la xiriira qaybaha kala duwan oo ka howlgala booliiska markay timaado la falgalka qaybaha kala duwan ee bulshada taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal asad cabdilaahi diyaana ayaa ka hadla munaasabadda isagoo xusay ka sukow sanad guuradooda inay sidoo kale xusuusanayaan halgamayaashii soo mara booliska soomaaliya waxaa farxad iyo sharaf weyn ii ah inaan maanta halkan isugu nimaadno si aan u xusno sanad guuradii siddeetaniyo koowaad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed maanta maahan oo keliya maalintii aan u dabaaldegi lahayn taariikhda hay-addan sharafta leh balse waa maalin aan ku xusuusanayno adkaysigii geesinimadii hufnaantii iyo nafurnimadii ay muujiyeen jiilal badan oo ciidanka booliska soomaaliyeed soo maray kuwaas oo naftooda iyo wakhtigooda u huray sidii ay u ilaalin lahaayeen shacabka iyo qarnamada dalkeenna ciidanka booliska soomaaliyeed oo ah hay-adda ugu faca weyn dhammaan ciidamada dalka muddo siddeetan iyo kow sano ah wuxuu ahaa tiir muhiim u ah dalka ku taagan yahay isagoo kaalin laxaal leh ka qaatay sugidda amniga iyo xasiloonida qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa marka hore ugu hambaliyeeyey booliska soomaaliya oo ah hooyada ciidamada qalabka sida soomaaliya inay u tahay maanta munaasabadoodii kow iyo siddeetanaad booliiska mas-uuliyaddiisu aada iyo aada ayay u ballaaran tahay inta maanta halkan halkan laga dhawaajiyey ee la muujiyey booliska soomaaliya inuu qabtay waa ku ammaanan yahay boolis soo kabanayo ka soo kabanayo duruufo adag ee dalkeenna uu soo maray wixii laga filayey runtii iyo waayaha adag ee ku dhex shaqaynayaahay wixii laga filayay wax ka badan ayay qabteen booliska waxaan leenahay marka hambalyo waxna waa idin dhiban yihiin mar walba howli ma dhammaato waa waa soconaysaa leanna adduunyada issii bedelayso isbeddelka soo yimaadana booliska oo soo bedela oo dembiye aanay jiri jirin ayaa imaanaya duruufo aanay jiri jirin ayaa imaanaya marka in uu booliisku mar walba isla sii bedelo isla sii jaan qaado oo horumarkiisa uu ku saleeyo dembiyadaas iyo duruufahaas cusub ee mar walba soo kordhayay waayo
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay taliyaha ciidanka booliiska ee guud ahaan taliska booliiska soomaaliya in la sameeyo takhasusyo tababaro iyo aqoon karuqaadis oo la xiriirta sidii loola falgeli lahaa hore markay samaynaysa dunida marka loo eego dembiyada dhaco marka taliyaha iyo taliskaba waayihii damboo dhanba horumarinta garanka aadanaha ama muxuu ahaay human capitalka waxaa loo yaqaano waa la horumarinayay waana socday laakiin waxaan kusii dhiirigelinaynaa in socodka intaa lasii dheereeyo booliiskuna tababarkiisa iyo dhismihiisa aqoonta inay takhasusaad ku salaysnaato marka laga yimaado muxuu aha basitrani leanna takhasusaadkaasi waxay suurto gelinayaan dembi kastoo cusub iyo howl kastoo cusub oo soo baxdaahay in lala jaan qaado sida maantaba aan ka arkaynay booliiska bandhigii daandada kusoo bandhigeen iyo halkanba maalintii la aasaasayay booliiskii iyo sanadaha siddeetan iyo kowda ah ee lasoo dhaafay maalmo badan oo ka mid ah oo hore dembiye aanan jiri jirin ayaa maanta jira
waa hooyada ciidamada qalabka sida soomaaliya markay timaado qaybaha kala duwan ee ciidamada soomaaliya waana hay-addii ugu horraysay ee amni ee la aasaasay markay timaado ciidamada qalabka sida cabdulqaadir okey v o a muqdisho